askariyan ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo xadgudubyo kale oo loo geystay mustaf maxamed cabdiraxmaan waa askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta lixdanaad ee ciidanka dhulka oo dhaawac soo gaaray lagu dayacay waxa uu ku dhaawacmay qarax ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka diinsoor iyo qansax dheere oo ka tirsan gobolka baay kaasoo lala baagsada askar isugu jirta etoobiyaan iyo kuwa dowladda federaalka labada indhood ayuu beelay askarigan iyadoo ay sidoo kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan taliye sare oo ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya ayuu sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi oo isagu ku dhaawacmay isagoo sidoo kale ka warbixiyey dhaawacyo kale oo ka soo gaaray dagaallo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka qaraha wali kadhiyay degmooyinka diinsoor iga saxadheerantan dhahayta ufuroo kadhi ana howlgalka jara iyo maranna qarahagaas dhi hataa qarahagaas wali ka dhamaday taliyaha ciidanka etoobiya meelanka sarayta kuhigeenshiye ka dhamaday kuhigeenshiye ka dhamaday oo qaraha badan oo dhallinyaree ka dhamaaday oo soomaaliya oo amsombiska jaro hayti lamada kuntumiyo todobadii oo badloo dhaman ahayd habadoo tan gacantoo ka jarta anagoo taliyaha ciidanka hooga hindho garash anoo la jaro dhiidi hamar ayaga ka dhiidi heebta liida afjee jidka maaranna hamar iyo marka hariiriyow oo heebta marow anoo howlgalka jarna yay dhiida badigaantaga jar tan qaskoo ka jartoon shabeellada hoose iyaga ka dhiidiyaan waxa uu tilmaamay in la dayacay intaasna aan loogu samin handadaad iyo jirdin in loogu daray cabashadiisa oo taala xafiisyada kala duwan aan waxba laga qaban xafiisyada ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ankasaray xafiiska taliyaha ciidanka hooga dalka soomaaliyeed wargada dabashaday taalla xafiiska taliya-ku-geenka ciidanka hooga dalka soomaaliyeed wargada dabashaday isnataargaasan taalla xafiiska taliya-ku-geenka ciidanka dhulka iyo xafiiska taliyaha ciidanka dhulka taalla lanwaliinku gobdoorna waayo dhanla dhabaatay aana dhanla dhabaatay yallin dhabaatay saasana liin garaysa dhaawacyo kala duwan ayaa ka muuqda wejigiisa iyo qeybaha kale oo jidhkiisa ka mid ah sida laga dheehan karo muuqaalo laga soo duubay waxa uuna ku biirayaa saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacyo soo gaaray lagu dayacay kuwaas oo dadka qaarkii ay ugu yeeraan malibaaniyaasha lagu liibaanay